kusoo dhawaada dhegeystayaal markana barnaamijka martida mikrofoonka waxaana la diyaaraa waryahayaga magaalada london ridwaan xaaji cabdiweli
kusoo dhawaada dhegaystayaal barnaamijka martida mikrofoonka oo idinkaga imanaya stuudiyaha v o da ee magaalada london waxaana toddobaadkan aanu uga hadlaynaa abtidii maalinta khamiista ahayd ay dadweynaha britain u dareereen ee go'aankeedu uu noqday in britain ay ka baxdo midowda yurub taas oo dad badan ay u arkaan inay tahay dhulgariir siyaasadeed oo ka dhacay dalkan britain iyo guud ahaan caalamka barnaamijka waxaa marti ku ah cabdi cumar cali oo si dhow ula socday aftidii khamiistii dhacday kuna noolaa dalkan britain muddo aad u fara badan horeyna waxa uu uga mid ahaa madaxda jaaliyadda soomaalida ee dalkan britain kusoo dhowo barnaamijka cabdi cumar waa ku dhawa aan ku bilowne maxaa lagu micnayn karaa aftidii la soo gebagabeeyey ee keentay in britain dadkeedu ay go-aan ku gaaraan inay ka baxaan midooda yurub intiisa kale
bismillahi raxmaan iraxiim waa mahadsan tahay redwan waxyaabaha keenay sababaha runtii keenay way fara badan yihin horka kuma soo koobi karno laakiin haddii aan kasoo qaato ilaa saddex iyo afar qodob aan kasoo qaato qodobka koowaad waxaa la dhigi karaa dadka soogalootiga oo runtii wadankan aad ugu batay beryihii dambe soo badanayey oo aad u soo gelayey intooda badanna ka imaanaya yurub waxaa kaloo la dhihi karaa xagjirka dadka wadankan oo runtii welwel badan ka qabo dadka xagjirka oo wadankan soo gelaya arrimaha argagixisada iyo xagjirka ka qabo waxaa kaloo iyadana meesha aan ka marnayn dhinaca dhaqaalaha oo ay leeyihiin wadankan dadka maxay ahayd dhaqaalayahanada inta badan ay aaminsan yihiin qaarkood wadankani haddii uu keligiis gooni isu taago ayuu wuxuu ka fiicnaan karaa markuu yurub ku jiro waxaa kaloo jiro runtii oo baryahan aad looga hadlayay yurub laftig organisationkan european unionka laftirkiisa oo la leeyahay awooddii loo malaynayo inuu yeesho ma uusan yeelan waayahay waxyaabaha ay ku doodayeen dadka rabay in britain ay ka baxdo midooda yurub waxaa ka mid ahaa in toddobaad kasta saddex boqol iyo konton milyan ay brussels geeyaan wax badanna aanay dib ugu soo noqon dalkan britain waxaa kaloo ay tilmaamayaan in shuruucdii iyo awoodihii ay iyagu dhinaca dhaqaalaha iyo siyaasadda go-aanada uga gaari lahaayeenna inaanay awood u lahayn oo markasta midooda yurub arrimahaas dib loogu noqonayo hadda arrinta dhacday waxaa muuqata in arrimahaas wax ka weyn ay ka dhasheen oo yurub oo furfurata laga cabsi qabo ka sokow xataa yurub scotland oo ka tirsanayd dalkan britain a laga yaabaa inay laftirkeeda hadda culays lagala kulmo oo le annaga waxaan dib ugu sii jiraynaa midooda yurub marka arrimaha noocan oo kale ah maxay sababi karaan ay kula tahay gaar ahaan khilaafaadka siyaasadeed ee dalkan gudihiisa ka dhex jira iyo scotland oo rabta inay inay keligeed xorriyad hesho ridwan dhinaca siyaasadda durbadiiba waa muuqataa fifaale ah maxay ahaydey in la galay caqabado badan inay soo baxayaan oo haddii aad fiiriso marka ugu horreysaba waxaa is casiray ra-isul wasaarihii wadankan david cameron oo saaka ku dhawaaqay casiraadiisii inuu iska casiri waxaa kaloo runtiisa aad u sheegtayba scotland ayaa waxay miiska hadda soo saartay iyadoo dhahaysa waxaan rabnaa in loo codeeyo haddana inaan ka baxno britain mar labaad waad ogeyd horaa loogu codeeyey oo waa lagu guulaystay inay kusii jirto britain maxay ahayd scotland oo waxay ku doodayaan waxay leeyihiin maadaama annaga aan u codeynay inaan kusii jirno yurub lama sii mid ahaan karno dad runtii raba inay britain inay ka baxaan yurub inay ka baxaan taasi marka waxyaabaha caqabadaha hadda ee soo ifbaxaya ka mid tahay waxaa kaloo runtii meesha aan ka marnayn asxaabtii wadankan laftirkooda oo ku kala qaybsanaa marka horeba markii doorashada la gelayay oo doorashadii hadda haddii ay ku guulaysteen maxay ahayday in laga baxo yurub kuwii rabay in yurub lagu sii jira laftirkoodii iyo kuwii kale la leeyahay waxaa ka imaan karo isku dhacyo oo xisbiyadii sidii la rabay inay u shaqeeyaan iyo in laysu hayo laftirkeeda ayaa waxaa ah runtii wax aad u dhib badan oo oo dhibaato badan runtii laga mari doono waayahay midooda yurub haddii aan dib ugu noqonno dalkan britain dabcan xiriir dhaqaale oo ballaaran oo furfuran ayuu la wadaagayey ku dhowaad dadka shanta boqol ee milyan gaaraya ee yurub oo suuq xor ah oo uu u iibgeeyey ayay ahayd wixii badeecaah iyo wixii ganacsi oo uu doonayo maxay tahay khasaaraha ka soo gaari kara mar haddii hadda uu bannaanka ka istaagay ururkaas weyn ee midooda yurub
runtii dadka dhinaca dhaqaalaha indhindheeya laftirkooda oo ku kala qaybsan yihin arrintaas dad badan waxay leeyihiin waxay ku fiican tahay wayba kasii fiicnaan doontaa britain markay gooni u istaagto ay gooni isaga istaagto yurub dhaqaalaheedu sida hore wuu ka furfurnaan doonaa waxay runtii la heli doontaa inay maarketyo badan la samaysato ama africa ama asia ayay xirir ama china ayay runtii xiriir badan la samayn doontaa waxaa la leeyahay aad ayuu dhaqaalahoodu boqol kiiba boqol uusii fiicnaan doona dhinaca kale dad badan ayaa waxaa qabo shan boqol oo milyan oo kugu dhegan oo marketkoodii uu next door yahay waan kaa dheerayn haddii aad ka go'do taraakiilgay baan u istaagayaa in khasaaro badan oo ka imaanayo waad og tahayo dhaqdhaqaaqa markaad fiiriso kambaniyaasha halkan maxay ahayd waaweyn ee ku yaallo iyo kuwa yurub ku yaallo way isku dhex socdaan inta badan oo kale iibsiga iyo ganacsigu waa mid dhaqdhaqaaqiisu iyo free movementga waxa la yidhaahdo ayaa horey uga jiray waddankan yurub oo dhan oo ingiriisku uu ka mid oo britain ay ka mid ahayd laakiin hadda taas meesha way ka baxaysaa waxay imaanaysaa in britain ay gooni isu taagto oo iyadu arrimaheeda dhaqaalaha iyo waxyaabaha dhaqaalaha gooni oo iyadu gooni u taagnaat waxaa kaloo meesha aan ka marnayn runtii oo dad badan welwal ay ka qabaan inuu dhacorsiinkii dhacay ku sagaal boqol sagaashan iyo sideed oo kale oo ka dhacay yurub oo ka dhacay maraykan adduunka o dhan ka dhacay taasna ay keentay in yurub ay isgarab qabato oo iyadu maaragta dhaqaalihii ay iskabto si looga baxo rashinkaas taasoo kale hadday dhacdo waxaa la leeyahay britanna ay gooni u taagan tahay waxaa imaanayso in markaas la waayo cid kale oo garab siiso ama cid kale oo ay la xiirsato arrintaas maadaama ay yurub ka baxay waayahay dhinaca yurub haddaan eegno dabcan britain waxa ay door muhiima ka qaadanaysay hogaaminta iyo dhaqaalaha iyo siyaasadda midooda reer yurub waxaa la qiyaasaa sanadkii shan iyo toban bilyan inay ku bixinaysay jiritaanka ururkaas laf ahaantiisa marka say u ekaanaysaa ama say u ekaan doontaa midooda yurub oo britain aanay ku dhex jirin say noqon karaan muuqaal ahaan
runtii taasi waa midda ay welwelka ay inkastoo maanta markii ay hadleen muxuu ahaa madaxweynihii yurub iyo dhammaan yurubiyaankii dowladihii xubnaha ka ahaa badankood markay hadleen maanta hadalladoodii waxaa ka mid ahayd yurub inay iyadoo ay ka maqan tahay britain ay awood sii ahaan doonto awooddeeda sideed ahaan doonto awoodda ay leedahayna mid ka ballaaran sii heli doonto laakiin taas waxbaa ka dhex muuqdo laftirkeeda waxaa ka dhex muuqdo waxaa laga yaabaa in organizationkan european unionka maadaama britain oo ahaa maxay ahayday meelihii ugu xooga badnaa wadamadii ugu xooga badnaa dhaqaalaha ugu badanna ku bixi jiray britain hadday meesha ka baxaan waxaa halkaa kasoo ifbaxayso in wadamo kale ay ku daysan doonaan oo european unionka uu noqon doono tadbax furtay oo wadamo badani halkaas la qiyaasayo inay ayaga laftigooda dhihi doonaan waa ka baxaynaa taasuna waxay runtii caqabad ku noqonaysaa ama dhibaato ku noqonaysaa organizationka european unionka inuu sii shaqeeyo waxaa kaloo runtii david cameron hadaladiisa ka mid ahaa markii uu kambaynka u sameynayay in european unionku britain ay kusii jirto yurub waxay ahayd hadaladiisii wixii ugu muhiimsanaa oo isticmaalayay britain inaysan ka bixin yurub ee yurub ay liidgarayso ee yurub hogaamiso isagoo markaa tiigsanayo in waxyaabo badan oo yurub ka qaldan organizationkan la sixi karo haddii britain ay ku dhex jirto britain ay noqoto awoodda ugu muhiimsan ee hogaaminayso european unionka taasna kuma uusan guulaysan waa gartay daban david cameron waxa uu sheegay inuu iscasili doono si aad iyo aad u xoog badan ayuu wakhti u geliyey in britain ay midooda yurub kasii mid ahaato waxa uu ka digaya khataro ku dhici kara mustaqbalka caruurta dalkan iyo dhaqaalahooda iyo shaqooyinkooda dad gaadhaya saddex milyan oo qof oo british ahna waxay ka shaqeeyaan midooda yurub ma laga yaabaa haddii dadkii halkan ku noolaa ee kuwaa bariistay inaan laga doonayn britain inay joogaan ama inay qayb ka ahaadaan dalkan oo leh sidii horena looma soo dhoweynayo hadda wixii ka dambeeya say u soo dhoweyn doonaan dadka kale britishka ee yurub ku nool soo soo arrintu uma muuqanayso in dadkii ilbaxnimadii yurub lagu yaqaanay ay dhaawacmi doonto
waa run radwanow dad badan oo waddankan britain u dhashay ayaa waxay ku nool yihiin yurub sbain oo kale dad aad u tiro badan baa ku nool runtii waxay ka qayb qaadanayeen doodaha berihii soo socda oo dhan laga hadlayay runtii waxyaabaha ay ka cabanayeen waxay ahayd haddii dadka meesha ku nool waxay u badan yihiin dad badan oo guryo ka gatay oo beeshina oo inta shaqadii hadda markii ka dhamaatay kabacdi halkaa guryo ku gatay oo inay noloshooda inta ku dhiman ay ku dhamaystaan halkaa go'aansaday runtii dadkaasi waxa ay leeyihiin way nagu adkaanaysaa in halkaa kusii noolaano waana dareemi kartaayo mar haddii britain ay ka baxdo yurub waxaa imaanayso yurub inteedii kale laftirkoodu in wixii awood ah ay isticmaali karaan oo barashar ah ama kuxumayn ah oo ay is leeyihiin ay isdhihi karaan idinkana maxay ahayd maadaama idinka baxday britain waa uga argoosan kartaan inay samaynayaanna meesha kama marno oo waa ka muuqataa middan maxay ahaydey ah dadka xaggaa ku nool oo runtii dad aad u tiro badan ah isno doubt inay saameyn ku yeelanayso balaaran arrimaha aan aad ka dhawaajisay markii hore waxaa ka mid ah dad badanna ay aaminsan yihiin in dadka britain muddooyinkii ugu dambeeyey ay arkayeen qaxooti fara badan iyo tahriibayaal kusoo qulqulaya qaaradda yurub inay maskaxdooda ka badbadatay argagixisa iyo waxyaaba noocaas oo kale ah dadka qaar waxay leeyihiin islaam nacayb laftarkiisa ayaa meesha ku jira arrimahaas ma loo cuskan karaa waxa keenay in guushan weyn xooga badan ay dadka britain ay ugu codeeyaan inaanay doonayn inay kasii mid ahaadaan midooda yurub
waa run ridwanow runtii waxyaabaha kiiga u ama furaha u ahaa dadkii u kambeyn garaynayay in britain ay ka baxdo yurub waxaa ka mid ahaa immigrationka waxaan la yidhahda dadka soo galootiga dadka soo galootiga runtii dhowr meelood ayay ka eegayeen dadkan koo waxay ka eegayeen dhinaca argagixisada oo waddankan dadka ku nool runtii ay ay ka qaadeen shoog badan ama aan dhihi karo runtii argagax badan ay ka qaadeen taasuna runtii ay ahayd waxyaabaha runtii markii qofkuu soo istaaga u kambeyn garaynayo in britain ay ka baxdo yurub waxa ugu horreya soo qaatay ahayd oo yidhaahdo intaasoo maaragtay maxay ahayd milyan ayaa nagu soo qulqulayso waxa kaloo runtii aan meesha ka marnayn oo aad maxay ahayd loo isticmaalayay markii la kambeyn garaynay in laga cabsi qabo turkigu inay kusoo biiraan yurub oo ayaga laftigoodu ah maxay ahayday dad aad shacbiyad aada u ballaaran oo tiro badan loona arkay inaysan shuruudihi buuxin karin haddana ah waddan islaama oo xiri oo runtii aadna xuduudo badanna laleh miralistigii iyo meelihii argixisadu ka imaanayeen waxyaabahaasoo dhan runtii waa wax dadka aada loogu awaayahay gabagabada barnaamijkaan maraynaa inta aanan u gudbin saameynta ay ku yeelan karto arrimahan laftirkeeda dadka soomaalida ah ee haysta dhalashooyinka kale ee qaaradda yurub ee dalkan ku nool waddankan dabcan dad soomaali oo aada u fara badan oo boqolaal kuna ayaa ku nool inkastoo aan filaya inaanay dhammaantood codka usoo wada dareerin haddana maxay kula tahay maxay dadka soomaalidu codka u dhiibteen maxay u codeeyeen ma waxay rabeen in britain weli ay kasii mid ahaato midooda yurub ma waxay rabeen in midooda yurub laga baxo
ridwan waa run dad badan oo soomaaliya ayaa ku nool waddankan u k ilaa adiga shan boqol oo kun saddex boqol iyo konton kun inkastoo la yidhahdo waxay u badan yihiin dadka waddankan joogo ama boqolkiiba konton waa dad ka yimid yurub runtii dadka yurub ka yimid ayagu cod maysan lahayn oo iyagu ma aysan codaynayn maadaama ay haystaan basaboor waddan kale ay haystaan laakiin iyaga haddii codaya la dhihi laha waxay codayn lahaayeen in yurub ay kusii jirto britain maadaama ayaga ay interest mesh ka dhaqaqeen laakiin dadka runtii britanka oo dadka britishka caadiga ah oo aniguba laftirkeygu aan ka mid ahay ridwaan oo soomaalida ah ee basaboorka britishka haysto way ku kala qaybsanayen arrintan haddaan tusaale usoo qaato gurigeyga xaaskayga anigu waa ku kala qaybsanayn iyada runtii waxay daraynaysay inay u codayso in laga baxo maxay ahayd yurub in laga baxo sababtu maxay tahay sababtuna waxay uga dhigaysay waxay dhahaysa maxay ahayd shaqooyinkii waxa qaatay dadka yurubiyaankan ka imaanaya isbitaaladii waxaa nagu ciriiriyey oo faylkii iyo way dheeraadeen waxaa nagu ciriiriyey dadka ka imaanaya yurub guryihii hadday tahay sidaas oo kale marka dadkan yurubiyaanka oo maxay ahayd ilaa iyo labaatan iyo toddoba wadan ah oo yurub kasoo gelaya marka in badan oo kamid a soomaalidu waxay qabeen dareenka bulshada kale britishka ah britishka ah oo waxay leeyihiin shaqooyinkeenni waxa ugu muhiimsan waxay ahayd shaqooyinkeenni aan anaga heli lahayn ayaa waxaa qaatay dadkaa inta badan saas darteed marka waxay go'aansadeen inay u codeeyaan in laga baxo baritan laakiin dadka badankood oo soomaalida intooda badan boqolkiiba waxaan dhihi karaa maxay ahayday ilaa toddobaatan waxaan dhihi karaa waxay u codeeyeen in lagu sii jiro britain ayagoo meelo badan ka eegay waayahay guud ahaan soomaalida britishka ah iyo kuwa kale ka yimid dalalka kale midooda yurub maxay saameyn oo ay la kulmi karaan mar haddii britain ay ka baxday yurub inteedii kale horta dadka soomaalida ee halkan hore u joogay ee baasaboorka britishka haysto ama dhalashada waddankan haystaa wax saameyn haba yaraatee ay ku yeelanayso arrintaasi ma jirto waxaa laga yaabaa qaabkay u arkaan iyaga oo ah shaqooyinkii maxay ahayday ay heli waayeen inay heli doonaan siday ayagu aaminsan yihiin laakiin waxaa runtii aad loo hadalhayaa dadka yurub ka soo guuray ee halkan degan ee sida aan kuu sheegayba aan dhihi karo boqolkiiba konton waa dadka soomaalida ee waddankan jooga ee runtii aad ugu badan inkastoo magaalada london aysan ku badnayn laakiin waxay ku badan yihiin gobollada waddankan dadka arrintoodu runtii welwel badanay qabaan maanta waxaa ila soo xiriiray markay ugu yaraatay ilaa boqolaal qofood oo su-aalahaas runtii weydiinaya oo jahwareersan oo dhihi doona maxay noqon doontaa arrintaas laakiin ilaa hadda lagama hadlin arrintooda iyo waxa ay noqon doonto dee dowladdana waa bataad ujeedado prime ministerka waa isxasilay prime ministerka kole iman doono aad iyo aad buu umahadsan yahay cabdi cumar cali oo barnaamijka martida mikrofoonka aan ku wareysanayey waxaanaanu oga hadlaynay aftidii dhowaan ka dhacday dalka britain ee dadweynaha britishku ay ku go'aamiyeen in ay ka baxaan midooda yurub cabdi cumar waxa uu horay u ahaa madaxda jaaliyadda soomaalida ee dalkan britain aniga oo ridwaan ayaa barnaamijka idinla socodsiinayay inta mar kale aynu kulmi doonno nabadgelyo
waxaad degeysanayseen barnaamijkai martida mikrofoonka uu halkan idinkala socodsiinayey wariyaha v o e da magaalada london ridwan xaaji cabdiweli halka aad ka dhegeysanaysaanna waa v o e